aad baad u mahadsan tahay muxsin xasan adiga dhegeystayaasha iyo dhammaan caruurta ku xiran barnaamijka tarbiyada waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu toddobaadkan waxaana la soo xiriiray caruur aad u fara badan kuwaasoo naga soo wacay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga waxaana la yeelanay wareesyadeena ku soo maqan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo musacab halkeed naga soo wacaysaa barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegey mala soctay jamaame barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegey mala soctay haa su-aali lisweydiiye jawaabahoodana diyaar ay u tahay haa su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka sool laasaanaad su-aasha labaad waxay ahayd alxiraale waxayna u dhacaysaa sida tan dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yar uu aabo u ahaa ayaa gaari shil ku wada galay ninkii dhakhtarka ahaa islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la geeyey wiilka yar waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilkan aniga qaliin kuma samayn karo sababtoo ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaariga waxaa la saarnaa aabihiisa wuuna geeriyooday haddana markii isbitaalka la geeyey qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar qaliinna kuma samayn karo sidee ku dhacday arrintan yaase dhalay cunuga yar wiilka bartiisaa dhashay toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر madrasadee wax ka barataa madrasada ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa xarakada shabaab magaadiinta weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada carruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana aan siina qofka xiga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo cabdimalik suleymaan halkeed naga soo wacaysaa magaalada saakun barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii tegey mala soctay haa su-aali lisweydiiye jawaabahoodana diyaar ay u tahay
haa su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka sool nasacnad
su-aasha labaad waxay ahayd alxiraale waxayna u dhacaysaa sida tan dhakhtar qaliinka qaabilsan iyo wiil yar uu aabo u ahaa ayaa gaari shil ku wada galay ninkii dhakhtarka ahaa islamarkiiba wuu dhintay wiilkiisii yaraa isagoo dhaawac garaab ah ayaa loola cararay isbitaalka markii isbitaalka la geeyey wiilka yar waxaa la ogaaday inuu u baahan yahay qaliin deg deg ah balse qofkii qaliinka ku fulin lahaa ayaa diiday wuxuuna yidhi wiilkan aniga qaliin kuma samayn karo sababtoo ah waa wiilkayga oo aniga ayaa dhalay haddaba sidaan soo sheegnay wiilka yar gaariga waxaa la saarnaa aabihiisa wuuna geeriyooday haddana markii isbitaalka la geeyey qofkii qaliinka ku sameyn lahaa wuxuu yidhi anigaa dhalay wiilka yar qaliinna kuma samayn karo sidee ku dhacday arrintan yaase dhalay cunuga yar
hooyadiisaa dhashay toddobaadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa barnaamijka tarbiyada carruurta
قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين
madrasadee wax ka barataa madrasada iman mare waxyaabaha lagu barto madrasada maxaa ka mid ah
caray iyo tafsiir mustaqbalka maxaad jeceshahay inaad noqoto
mujaahid
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
idaacadda salami iyo mujaahidiinta
annagana waa ku salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana aan siina qofka qadka ku jira
asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaa ku bilaabayo
jireerihi macalin ibraahim
halkeed naga soo wacaysaa
degmada jamaame barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegay mala soctay
haa
su-aali lisweydiiye jawaabahoodana diyaar ay u tahay
haa
su-aasha koowaad jawaabteeda maxay tahay
laas caanoodka toddobaadkan maxaad ugu soo talagashay barnaamijka tarbiyada caruurta
nashiido ilaahay difaawfan isaga ammaan mudan dulqaad ma lahan midan wallaahi wayna kaa gudan gargarkii alle u iman yahuudiska way guwan cawaadkooda yaa quwan aakhiranna way guwan jahannama oo nu daran
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
mujaahid amiirkeena abuu cubeyd iyo walaale mujaahidiinta dhammaan idaacad islaamiga alfurqaan
annagana waa ku salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tarbiyada caruurta gaar ahaan xubinta qadka telefoonka markana aan siina qofka qadka ku jira adigoo magacaa ku bilaabayo halkaad naga soo wacayso
magacee waa asmaa ibraahim owdas degmada duga
barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaadkii tegay mala soctay
haa
toddobaadkan maxaad ugu soo talagashay barnaamijka tarbiyada caruurta
قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
madrasadee wax ka barataa
مدرسة الهدى دقيقة
ugu dambeyn iyaad halkan ka salaamaysaa
macninkeyga iyo waalidiinteyda iyo alfurqaan waan salaamaya amiirkeena raxatiyada allahu tacaala
annagana waa ku salaameynaa waxaanu ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa xubinta qadka telefoonka waxaana caruurta ku xidhan barnaamijka tarbiyada caruurta aan toddobaadkan usoo gudbin doonaa su-aalo toos ah waxaana marka hore u mahadcelineynaa caruurtii kasoo jawaabtay su-aalihii toddobaadkii tegay su-aasha koowaad waxay leedahay imise sana ayuu khaliif ahaa abubakar sidiiq radiallahu canhu aan ku celiyo mar kale imise sano ayuu khaliif ahaa abubakar sidiiq radiallahu canhu su-aasha labaad caruurey waxay leedahay waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka jubbada hoose aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka jubbada hoose waxaan idiin rajeynaya inaad kasoo jawaabtaan toddobaadka dambe insha allah idinkoo nagala soo xiriiraya qadka telefoonka maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo teleefon nambarkaad naga soo wacaysaana waa eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix mid saddexaadaan ku celiyo eber lix hal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix